sanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waryaheenna maxamed colaad oo istuudiyaha igu weheliya ayaa inoo soo diyaariyay halkanna ka soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka dhowaan ayay hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta markii ugu horraysay rajo wanaagsan ka muujisay horumarka ganacsiga soomaaliya i m f waxay sheegtay in soomaaliya saddexda sannadood ee soo socda ay si weyn u kordhinayso waxyaabaha ay dibadda ka soo dhoofsato taasoo sii labalixaadin karta dhaqaalaha soo kobcaya i m f waxay sheegtay in lacag gaaraysa ah afar dhibic soddon iyo laba bilyan oo dollar ay ganacsatada soomaalidu dibadaha wax uga soo iibsan doonaan marka la gaaro sanadka labada kun toddobiyo tobanka halka sanadkii labada kun saddex iyo tobanka uu ahaa saddex dhibic afartan iyo siddeed bilyan dhowaanna waxaa dalka talyaaniga ka dhacay bandhig ganacsi oo ay soomaaliya ka mid ahayd dalalkii ka qayb galay haddaba ganacsiga soomaaliya ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna martida mikrofanka ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya mudane cabdiraxmaan cabdi cusmaan wasiir bal marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga waa maadsantaha ku dhawaa marka ugu horeysa waxaad faahfaahin inaga siisaa ganacsiga soomaaliya guud ahaan qofkii aan hore u maqlin ama wax badan ka ogeyn ee qurbaha ku nool ee laga yaabo inuu maaragtay rabo danaynaya inuu ogaada ganacsiga soomaaliya sawir noocee ayaad ka bixin lahayd ganacsiga soomaaliya waa mahadsantihiin horta ganacsiga soomaaliya waaba ganacsiyada kale marka laga fiiriyo ka taariikh weyn yahay oo dal dal oo dhib ka jiro ayay muddo dhan ay ganacsatada ay wax ka qabanayeen ay ku shaqaynayeen ay qabanayeen wixii dowladnimada looga baahnaa iskuulladoo kale caafimaadkoo kale duruufo adag ayay ku shaqaynayeen ganacsiga soomaaliya yani dad baa soo hayay ilaa iyo xilkaa soo gaarsiiyey midda kale ganacsatada soomaaliya maanta waxay heleen fursad ay adduunka kuma xiriiri karaan ama ay wax alaakaada kuma yeelan karaan dunida maadaama damaanka uma hayo markii hore dowlad meelgaar bay ahayd dalkana dal waxaa lagu sheegi jiray khatar badan ay ku jirto wixii o dhan baa hadda isbedelay oo dalka soomaaliya la yidhaahdo hadda maanta dunida wadamo badan ayuu ka fiican yahay markaanu shirarka caalamka tagno adduunkana si kale ayuu u dananayaa soomaaliya maanta maadaama soomaaliya ay ka timi meeshii ku jirta aysan ku noqonayn ganacsigana waxa fursadda uu yahay waxay tahay wadamada waxaa la fidiya adduunyada waxay tahay wadamada dariska nala eh hadda etoobiya etoobiya markii labada dalalkaas la isku daraa boqol iyo dhowr milyan dad eh waaye soomaaliyana fursadda ay haysayeelay badda dheer oo ku taala iyo deglahaas iyo africa meesha ay kaga taalo dunida marka waxay siinayaan meesha ay u guursadaan ganacsi ahaan marka siyaasadii dowladda soomaaliya oo fahamsan taas meesha loo socdo ayaa maanta ganacsatada soomaaliyeed fursad waxay u helayaan in ay la macaamiladaan ama ay wax la wadaagaan ganacsatada caalamka ku nool iyo shirkaas waa waa gartay waxyaabaha aad is leedahay maanta ganacsiga soomaaliya wuu ku tiirsan yahay maxaad ka xusi kartaa oo waaweyn oo soomaaliya ka jira runtii dagaalka dalka uu dhibaatooyinka ka jirtay iyo magaalada intay soo shaqeynaysa waan arkay waa ganacsiga yani soomaaliya wuxuu ku xirnaa dadka noloshooda waxay u baahan yihiin baa la keeni jiray iyo ayakana dunida waxay geeyaan badanaa laguma kala soogaan jirin tayada bale cadowda waxa meesha ku jira waxay tahay waxa wadankana laga qaaday yaa tayadeeda ilaalin karo ama yaa damaanad ka heli tayadan ay sax tahay marka soomaaliya marka dowladiibaa hadda damaanad u noqotay tayadii inay sax tahay inacday soomaaliya gaar ahaan caasimadda muqdisho oo kale markaad eegto sida dadka dhaqaalaha ka faallooda ay qabaan waxaa ka jira ganacsi gaara adigu baad xustay waxa brivate sectorka loo yaqaano oo xoogan iyo dhaqaale soo kobcaya oo aan la dafiri karin laakiin waxa meesha ka maqan bay leeyihiin public sectorkii ama dowladdii ganacsiga hagi lahayd horumarin lahayd oo canshuur muuqatana kasoo xarayn lahayd aragtidaa maxaad kaga jawaabaysaa wasiir ahaan a waa maadsan tahay waa su-aal fiican oo dadka soomaaliyeedna in ay naqdaan dowladda waajibaadkii saarneed ka soo baxday iyo haddana diyaar bay tahay sharcigii maalgashiga ayaa baarlamaanka yaallo oo maray iyo masalihii wasiirada shuruuc badan oo kusayso ganacsiga ama shaqaalaha ajnadiga nocda baahaato ku xiran ganacsiga ayaa rasiiskooda maray dowladda soomaaliya waxa ay fududaysay qaadashada dignitiga lagu ganacsanayo qofka inuu ku ganacsaday ama madaxa kaa cadeynayo waxay kaloo ay fududaysay in qofka markiiba in wax uu heli karayn marka uu soo doonto iyo shatiga marka midkan kale oo sharciga maalgashiga wuxuu caawinayaa dadka brice u caawinaya meesha hadduusan sharci jirin cid ay sisoo geli karaan malaha iyo dalka sharciga iyaar haddaana loogeyn marka dowladda dhankeeda waxaa rajeynayaa in ay ka rabaxdo wasaaradda waa wasaare yani taageer dadka dayaxsada soomaalida waktigan dambena waxa ay shaqadooda ay ahayd ganacsi waad og tahay sanadkan in dunida markii dadka waxa qiimeeyo dhaqaalaha in ay soomaaliya dadkii ii horeysay kobac dhaqaale soomaaliya lagu sheegay sanadka soo socdana inuu ka rari badan doono ayaa lagu sheegay markaa dowladda in hajin ma ogaan lahayn iyo kobacaasita dhaqaale xagga amniga qaybuu ka yahay xagga waxyaabaha kale oo quseeyo iyo ilaalinta ganacsiga dhan qaybuu ka yahay hadduusan amni jirin ganacsiga ma kobceen ilan dowladda ayaa amni soo samaysay ganacsigii kobcayaa hadduusan amni jirin ganacsiga ma kobcayo oo meeshii loo ganacsanayo waqtii loogu sargala ma furnaan karto wixii ay soo dejistana ma imaan karto marka waxaan qabaa foolkii dowladda ama kuntii ay ku lahayd in ay ka soo baxday amnigii number two ka dhigtay number labay ka dhigtay number saddex bay ka dhigtay waxyaabo badan oo canshuur ah oo dadka in ay dhiibaan xaqa loogu leeyahay aysan weli dhiibin waxa tariixoo la garanaya waxay tahay oo wax laga sheegaya ama la aadaya wixii dowladda lagu lahay iyadana walaa inaan u kacno waa wixii qofka muwaadinka lagu lahay dowladda waxay xaq ugu leeyihiin amnigooda caafimaadkooda cadaaladooda waxbarashadooda tusaalahaan waxaan ku sheega waa markii ugu horreeyay iskuulle ay dowladda gacanta ku hayso dalka laga sameey markii ugu horreysay jaamacaddii ummadda ee soomaaliya la soo celiyey ay dhiganayaan dadkii shacabka ahay waa markii ugu horreysay isbitaalo la hagaajiyo waxaasoo dhan waxay ka timid ganacsiga maadaama ay dowladdu ay haagtay ay ganacsada haagtay canshuurna meesha kasoo xaroonayso ayaa waa dareemi kartaa waqtiyada soomaaliya ay soo dhaaftay iyo maanta meesha ay mareen marka waa waxa iswada isku wada xiran waayo amniga siyaasadda
waa gartay arinta maalgashiga haddaan su-aalkaa weydiiyad adigoo laftirkaaga xustay dalal badan baa jira oo soomaaliya danaynaya gaar ahaan kuwa carabta oo kale qatar imaaraadka carabta iyo waxaa la sheegayay la hadal hayaa wadamo badan oo soomaaliya weydiistay dhul maalgashi ay ku samaystaan imaaraadka carabta iyo qatarna ay ka mid yihiin si ganacsi ay xarumo ganacsi ay uga furtaan arrimaha ma jiraan walaal dal walba aynu weydiinayaa in waxa yani calaaqaadka ganacsi ee kaala dhexey waxaasoo dhan waxaa ka horeeyo sharciga dalka uu qaato oo lagula macaamilayo qofka maalgashiga kullay golihii wasiirada ugu maray hadda baarlamaankii ayaa anta ku hayo oo aqrintii kuyaamaro kan labaad markuu maro waana la qaybsamay dadka ganacsatada ah ama dadka aqoonyahanada ee soomaaliyeed waa la qaybsamay ama qof walba oo yani shuruucda ama yaqaano dad sharci yaqaano ama cid walba ay shaqina dhexmari karto iyo nooca loo dhigay iyo meeshii soomaaliya adduunka kaga taalay iyo dadka ayla ganacsanaysa wax walba ayaa lagu lagu lagu jaangeeyey marka sharcigaas maalgashiga ayaa qeexaya qofka lala heshiimayo ama shirkadda lala heshiimayo xuquuqda ay yeelanayso iyo xuquuqda dalku ay yeelanayo marka sharcigaasita ayaa marka
waa gartay laakiin way jiraan dalal idin weydiista dhul sida imaaraadka carabta oo kale iyo dal idin weydiistay hoteelkii curuba ee magaalada muqdisho doonaya inuu dayactir ku sameeyo goobo dalxiis oo badda ku yaalan uu ka sameeyo horta walaal dalka soomaaliya maanta adduunkao dhan baa fursad u arko waa meel aan weli la isticmaalin yani khayraadkaas badan iyo dadkani aada u firfircoona soomaalida dunida waxaa lagu tilmaamay dad ganacsiga u yaqaano madaama wasaarada ganacsiga aan ka shaqeyna hadda barnaamij waxaan wadnay oo dadka qurbajoogka si dal ku maalgashan ahayn faa-iida inta adduunka soomaaliya ka qabana waxay tahay in dad ganacsiga ma adduunka uu la xiriiraa dalka wasaaraha uu kusoo la xiriirayaa in soomaaliya uu maalgashto marka nooca loo maalgashanayo iyo cidda kala hadlaysana haddii beero in laga hadla qabo wasaaradda beeraha iyo shuruucda dalka u tiilay iyo wasaaraddaasi waxa kaga aadan batroolka wasaaradda batroolka iyo waxa heshiisiyaas kaga aadan ay la gelayaan iyada oo loo fiirinayo sharcigii dalka uu degsaday iyo loo fiirinayo haddana federaalkii dalka waxyaaba badan isku xirxirnaa jirto siyaasadaho iskabayo oo yani qaar aqoon ku salaysan tahay qaar wax ku salaysan tahay marka qof walbo ama dal walbo ama shirkad walbo ay la soo xiriirto inay maalgashtaan dalka wasaaradda ku aadan ama howsha ku aadan iyo siyaasada loo diyaariyo ayuuheshiinaya waa gartay waxaan ognahay in ganacsiga uusan socon karin meel aysan lacag jirin lacagtii shilin soomaaliga meesha way kasii baxaysaa oo hadda kunka shilin ayaa ka dambeeya beri dhoweyd waxaa la hadal hayay lacag ay dowladda soomaaliya soo daabacan doonto oo suudaan lagu daabacayo arrintaa xaggee ku dambeysay
horta lacag marka la sameynayo hadda ay dalkii oo dhan bay hadda nidaamka ama sistamkii gacanta uu ku dhigay oo dowladda ay ku dhigtay sekadiisana hadda dowladda maamulma jirto ama aqor ay maamulyo ma laho ama nidaam dowladda hoos yimaado ama ama ama dowladda sano marka marka xuduudaha iyo su-aashan su-aashan aysan ahayn waa tarini kartaa dalka markuu xuduudihiisa iyo isagoo kontrolo ayuu lacagta dalka taalo gudaheeda iyo nooc iyo tirada loo baahan yahay iyo central hadda central bankigana sidii loogu talagala wuu soo gaaray inuu shaqeeyo oo yani waad aragtay dadka soomaalida xataa meesha hadda ay mishaarka qaataan akooniyinka la isticmaalo dadka ku shaqada laha xataa central bankigana hadda lagu kalsoonaan karo oo waqti dheer bay qaadato waxaana waa hoos baa laga soo biraa waad ogtahay soomaaliya waxa sikuliisa lama haynin waxba lama haynin maantana maxaa taagan dowladnimada institutionkii baa jiro kala dambeyntii baa jirto maxkamadihii baa jiro marka lacag marka in la daafaca la sameeyo la sameeyo haddana dowladda kumeel gaar ma ahayn ma ahan oo dowladihii hore kumeel gaarka awood uma lahayn ay wax ku daawici karaan laakiin dowladda waxay haysataa madaxweynaha dalka isra waa haystaa dad aan kumeel gaar ahayn sharciyad aan xataa heshiis ku geli karaan ama ay wax ku geli karaan marka lacagta dhankeeda markaan u kacno lacagta central bankiga waa la hagaajiyey xuduudihii dalka o dhan waa tan soo hagaajiyey hadda inuu marka processkiga ama shaqada ku lahayd wasaaradaheeda shaqa ku lahayd hadda bay qabsan karaan ka hor len waad og tahay marxaladihii lasoo maray madaxweyne xasan sheekh markuu dalka madaxweynaha ka noqday inta ay dowladda gacanta ku haysa waad ogtahay amniga intuu leetahay waad ogtahay dhaqaalaha intuu leetahay waad ogtahay ciidamada mukayimin intay leetahay waad ogtahay maantana dalka ciidamad ku dhaqan bay yeeshay maxkamadada ayaa jiro waxaa jiro wixii loo baahnaado in cadaaladii la jirto marka hadda intay ku haboon tahay in dalkani loo sameeyo lacag maadaama wasaaradda ganacsiga aan ka shaqeyno anigana waxaan ka sii midnahay ka wasaarad ahaan guddiga dhaqaalaha ee golaha wasiiradana aan ka sii nahay dhaqaalaha dalkana wax badan baan ka ognahay iyo kodaciisa marka hadda waktigeeda hadda bayba tahay ee la soo guursatay in dalka gacanta lagu dhigay hadda la tahay ama siday noqon doonto in lacagta la sameeyo ugu dambeyntii wasiir adigoo mahadsan waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo bandhig waxaa jiray ganacsi oo lagu qabtay dalka talyaaniga oo ka qayb gasheen bandhiga maxaa faa'iido ah oo u lahaa soomaaliya walaal waa macsan tahay wuxuu faa'iido u lahay soomaaliya sawirka laga qaato waxay tahay soomaaliya meesha ay ka timid soomaaliya waxay ka qayb geli jirtay meelo amni looga hadlo iyo meelo khataro looga hadlo soomaaliya hadda waxay ka qayb gelaysaa meel culimada adduunka lagu xaqiijinayo aadna loo daneemayo oo shirkaadka caalamka oo dhan baan la kulmay waxaan lahayn maalin qaadoo calankeena saarayo maadaama aan arwadan kasoo qaybgalno labaatan iyo shan sanadkii inay soomaaliya ogolaato inay ka qayb gasho wadamada waaweyn ayaa awoodi waayo inuu ka qayb galo soomaaliya markay ka qayb gashona aad baa dunida loo soo dhaweeyey waxaa laga helay faa'iidooyin badan oo shirikaadka dalkaas degnaa ama kuwii dunida degnaa inay la yeeshaan xiriir dambaliyadaasana soomaaliya ka jiro waxaa kaloo lagu qancay sida wasaaraddeena ganacsiga iyo nashadaha iyo siyaasada dalka ay ku hadayso ganacsiga casriga ahayd ringa marka soomaaliyana meel loo baahan yahay ayay noqotay yani waxyaabaha soo saarka soomaaliya waad og tahay yaraan mooska soomaaliya ee soo saarta mooska dunida ugu sarreeya ayuu ahay hadda bandhigii cunnada lasoo bandhigay soomaaliya cunnada ugu tayada fiican ayay ka mid noqotay oo ina tayala aana waxba lagu darin ayay noqotay oo sida yiidkii mudii uga soo baxay iyo xataa weli aan lasii casriyey marka cunnada soomaaliya ka baxdo ama lagu abuuro waxay ku filnaan kartaa dalkeena iyo in kale oo lagu isticmaalo in badan dalkeena aan la isticmaalin baa jirto marka faa'iido badan annakana waan kasoo helnay iyo aqoon badan waan kasoo helnay annakana wixii aan la tagnay waxbaa naga faa'iiday madaxaas dalkaasoo dhanna waan la soo kulanay iyo wasiiradooda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu la kulmay madaxweynaha talyaaniga wasiiradiisa oo dhan qof walba wasiirka dhigiisa ayuu la kulmay iyadoo aada soomaaliya loo dalaynayo dalka ugu ballanta badan baan ahayna intii aan meesha joogno shirkaadka iyo madaxda marka waxaa laga qaatay soomaaliya siyaasada lagu hadayo ay ka tisay wadamo badan ay guuda ku horeyso oo la maamushin karo waxaasoo dhanna waxaa sabab u ah amniga dalka oo sabab u ah amniga dalka oo hagaagay ayaa waxay keentay soomaaliya in dib loo fiiriyo iyo siyaasada dalka lagu hagayo marka fursadaasi waan ka wada qaadanay iyo dadkii meeshii aan ugu tagiyo aada iyo aad baad mahadsan tahay wasiir waa kaaga mahad celinayna wakhtigaaga qaaliga ah iyo ka qaybgalka barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii martida mikrofonka oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay ganacsiga soomaaliya barnaamijka waxaa marti ku ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya mudane cabdiraxmaan cabdi cusmaan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad nala ayaanaad barnaamijkaasi kala socoteen